bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wacana wanaagsan dhegaystayaal meel kastood joogtaan dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka maanta oo xilligan oo kale aad kala socotaan raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya habeen walba marka jimcaha laga reebo waa habeennimo arbaca oo ay khamiisii soo galayso taariikhduna waxay ku beegan tahay afariy labaatanka bisha febraayo sanadda laba kun lix iyo tobanka hadduu abaydmo qodobada barnaamijka aan caawa idinkugu soo gudbinayna waxaa ka mid ah magaalada istanbul ee waddanka tarkiga oo lagu soo gabagabeeyey shirkii arrimaha soomaaliya looga hadlayay ee hogaamiyaasha soomaalida uga socda waddankaasi iyo beesha caalamka iyo ururada bulshada rayidka arrimo dhowr ayaa shirkaasi oo shalay furmay maanta gabagabadiisii looga hadlay lagana soo saaray gabagabadiisa macluumaad ayaan idinkaga hayaa dhegaystayaal oo aan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale kulamo gaargaar ah oo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo ku sugan magaalada istanbul ee waddanka turkiga uu la qaatay madaxda waddanka turkiga iyo mas-uuliyiin kale oo shirka halka u yimid kulamana uu la qaatay kuwaas oo ay ka mid yihiin mas-uuliyiin ka socotay qaramada midoobay iyana macluumaad ayaan idinkaga hayaa hadduu eebaydmo iyo afhayeenka madaxweynaha soomaaliya daawuda wayse oo arrimaha nooga hadli doona qodobada kale barnaamijka dhacdooyinkaan caawa idinkugu soo gudbinayna waxaa ka mid noqon doona howlgallada ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa midowda afrika ee amisom ay dhowaanahan ka wadeen gobolka shabeellaha dhexe oo deegaano dhowra lagaga saaray argagixisada al-shabaab ciidamadu waxa ay la wareegeen maanta deegaano hoos yimaada degmada mahadaay ee gobolkaasi shabeellada dhexe gaar ahaan deegaanada la isku yidhaahdo afarta tuulo ciidamada ayaana halkaa ilaa iminka ku sugan kadib markii al-shabaabku halkaa isaga carareen intaanu ciidamadu meesha soo gaarin iyana macluumaad ayaan idinkaga hayaa iyo waraysi aanu la yeelanay abaanduulaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uu kaga hadlayo howlgallada ciidamada xoogga ee gobolada ka soconaya gaar ahaan kuwa shabeellada dhexe waxaan kaloo barnaamijka idinkugu soo gudbinaynaa hadduu eebaydbo dhegaystayaal dhalinyarada soomaaliyeed oo ku xirxiran waddanka indiya oo waalidiintooda qaar ka mid oo la soo xiriiray raadiyo muqdisho ay ka hadleen xaaladda caruurtooda ku xiran waddankaasi indiya iyo codsi ay u jeedinayaan dowladda dhexe ee soomaaliya si loo sii daayo qodobada iyo qodobo kaleo dhowr ayaan barnaamijka dhacdooyinka caawa idinkugu soo baahin doonaa waxaa farsamayn doona maxamed cabdi iyo maxamed cabdiweli oo si wada jira u farsamayn doona anigoo warcadee barnaamijka oo idinla socodsiinaya mar kale iyo dhacdooyinka waxaa magaalada istanbul ee waddanka turkiga lagu soo gabagabeeyey shirkii looga hadlaya arrimaha soomaaliya iyadoo shirka ay ka qayb galayeen hogaamiyaasha soomaalida ah madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya madaxda kale ee dowladda uu ra-iisaaraha soomaaliya ka mid yahay madaxda dowlad goboleedyada iyo ururada bulshada rayidka iyo beesha caalamka madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya waxa uu kulamada la qaadanayay madaxda waddankaasi oo uu ka mid yahay rajab dayib erdogan madaxweynaha waddanka turkiga iyo mas-uuliyiin kale oo shirka goobjoog ka ahaa markii shirka uu socday ayuuna kulamo gaargaara la qaatay haddaba kulamada uu madaxweynaha soomaaliya intii uu ku sugan yahay waddankaasi turkiga uu la qaatay waxaa nooga warramaya afhayeenka madaxweynaha soomaaliya daawud aways jaamac kulankaasi wuxuu ahaa kulan gaar ah oo labada madaxweyne ay kaga hadlayeen xoojinta xiriirka labada dal madaxweynaha turkigana uu kulankaasi ka caddeeyey sida dowladdiisu mar walba ay u garab taagan tahay soomaaliya uuna doonaya inuu sii laban laabo taageerada uu siinayo soomaaliya sanooyinkii ugu dambeeyey turkiga waxa uu ahaa dal si weyn ugu dhow soomaaliya oo xitaa wax ka kaba miisaaniyadda dowladda ay ku shaqayso barnaamijyo badan oo horumarin oo mashaariic horumarineed ee soomaaliya ka fulisay waxaa muhiim ah inaan xusno heshiis shalay dhex maray labada dhinac ee soomaaliya turkiga oo ay saxiixeen labada wasiir ee arrimaha tamarta ee soomaaliya heshiiskaasi waxa uu heshiis ku saabsan dhinaca tamarta sidaad ogtahay soomaaliya waxaa dhibaato weyn ka haysta tan iyo markii dagaalada sokeeye dhexeen arrimaha tamarta taas oo caqabad ku noqotay maalgashiga iyo in warshado amaba mashaariic horumarineed oo waxtar leh soomaaliya laga fuliyo marka heshiiskan dhinaca tamarta ayaa labada dhinac dhex maray soomaaliya turkiga waxa runtii uu noqon doonaa waddo cusub oo markaasi sahli doonta in maalgashiga soomaaliya noqdo mid sahlan waa ay jiraan dhinacyo kale oo labada dhinac ay ka wada shaqayn doonaan sida adeega gaadiidka dadweynaha oo dowladda turkiga madaxweynaha madaxweynahooda uu ku dhawaaqay inay soomaaliya ka taageerayaan dhinaca adeegyada gaadiidka dadweynaha mashaariicdaasina ay noqon doonaan mashaariic lagu faafiyo soomaaliya oo dhan way jireen kulamo kale oo madaxweynuhu uu galay waxaan ka xusi karnaa kulan gordhow soo dhammaaday oo la yeeshay wasiirka xiriirka iskaashiga caalamiga ah ee ugu qaabilsan wasaaradda arrimaha dibadda ee britain nicholas hard waxaa looga hadlay sida britain u taageerayso hanaanka siyaasadeed ee soomaaliya britain inay qayb ka qaadato arrimaha amniga ee dalka soomaaliya iyo barnaamijyada horumarinta ee dib u dhiska hay-adaha dalka soomaaliya waxaa kaloo madaxweynaha uu xiriirlay uu kulan la qaatay agaasimaha guud ee africa ee wasaaradda arrimaha dibadda dalka japan sidaad ogtahay japan waxa iyana ay si dhow u doonaysaa inay mashaariic uga fuliso soomaaliya oo ay weliba taageero u fidiso dib u dhiska dalka soomaaliya waxaana la filayaa in soomaaliya sanadkan ay ka qayb gasho shir jaban iyo africa ah oo ka dhex doona magaalada nairobi bishii sideedaad shirkaasna waxau noqon doonaa mid looga hadlo arrimaha horumarinta africa soomaaliyana ay ka mid tahay wadamada muhiimada gaarka la siinayo maadaama baahida soomaaliya ka duwan tahay dalalka kale ee caalamka waxaa kaloo jira kulamo madaxweynaha uu la qaatay madaxa xiriirka iyo iskaashiga caalamiga ee midooda yurub niven mimika iyo madaxa arrimaha banka adduunka soomaaliya ugu qaabilsan haweeneyda la yidhaahdo bella birds waxaa looga hadlay kulamadaasi qaabka soomaaliya looga taageerayo mashaariicdeeda dhinaca dhaqaalaha gaar ahaan shirkan oo madaxweynaha la qaatay madaxa banka adduunka arrimaha soomaaliya waxaa looga hadlay horumarka soomaaliya ee ka samaysay dhinaca maaliyadda amaba sida loo maarayo maaliyadda dadka soomaaliya iyo qaabka soomaaliya looga samayn karo barnaamijyo shaqo abuur ah iyo barnaamijyo ganacsi oo dhalinyarada lagu taageerayo marka waxay ahaayeen intuba kulamo runtii looga hadlaya sidii salka loogu dhigi lahaa mashaariicda horumarinta dalka soomaaliya iyadoo diiradda la saarayo horumarinta dhalinyarada madaxweynuhu waxaa kaloo kulamo la qaatay mas-uuliyiin ka socotay dalka imaaraadka carabta waxaa kaloo uu la kulmay mas-uuliyiin kale hay-ado badan oo caalamiya ka socday oo intaba looga hadlayay arrimaha dalka soomaaliya la xidhiira sidaad ogtahayna shirkani waxaa jooga ilaa iyo konton dal oo dhammaantoodba khudbadihii shalay jeedinayeen muujinaya in ay taageero hil iyo hoba la gara taagan yihiin soomaaliya kulamaduna ma ahayn keliya kulamo madaxweynaha keligiisa uu la yeelanayo madaxdaasi balse madaxda kale la socota madaxweynaha sida ra-isul wasaaraha ra-isul wasaare ku-xigeenka iyo wasiiradu iyana waxa ay galayeen kulamo gooni gooni ah oo intuba dan u ah dalka soomaaliya afhayeenka madaxweynaha soomaaliya daa'uud aweys jaamac ayuu ahaa oo ka warramayay kulamadii madaxweynaha soomaaliya uu la qaatay madaxda waddankaasi iyo madaxdii kale uu la kulmay intii uu ku sugnaa ama inta uu ku sugan yahay magaalada istanbul radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaad nagala socotaan barnaamijka dhacdooyinka maanta ayaan ku guda jirnaa dhegaystayaal ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa midowda afrika ee amisom waxay howlgallo ka sameynayeen maalmihii ugu dambeeyey gobolka shabeellaha dhexe halkaasoo deegaano badan oo ka tirsan gobolkaasi ay ka saareen kooxaha argagixisada ee al-shabaab alqaacida deegaano ka tirsan ama deegaano hoos yimaada degmada mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe ayuu ayay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa midowda afrika ee amisom ka xoreeyeen kooxda al-shabaab iyadoo deegaanadaasiina ay si nabadgelya ciidamadu kula wareegeen dadka shacabka ee halkaa ku suganna waxay aad u soo dhoweeyeen ciidamada abaandulaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa waryaheena maxamed cali national uu wax ka weydiiyey howlgallada ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa midowda afrika ee amisom ay kaga saareen al-shabaab meelo ka tirsan gobollada soomaaliya gaar ahaan gobolka shabeellada dhexe bismillahi raxmaani iraxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashrafi almursaliin sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim maanta waa maalin farxad gaar ah noo leh haddii aan nahay ummad xoogga dalka soomaaliyeed iyo guud ahaanba ummadda soomaaliyeed ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada amisom oo isbahaysanaya oo baryahan howlgal ka waday gobolka shabeellaha dhexe oo cadowgu si aada ugu joogay waxaa ilaahay mahadii ah in laga sifeeyey inta badan tuulooyinkii iyo meelihii ay ku sugnaayeen muddada dheer tuulooyinka marka hore laga sifeeyey waxaa ka mid ah dhowr tuulo ilaa toddoba tuulo oo ku wareegsan meesha la yidhahdo biicaddo oo tuulo si fiican u weyn ah oo meel ganacsi ah oo meel dadku ku badan yahay xoolaaley ah tuuladaas iyo maaragtay agagaarkeeda tuulooyinka ku jira waa laga sifeeyey kabacdi muddo yar kabacdi taariikhdii markaa laga sifeeyey waxay ahayd bishii kow iyo toban kow iyo tobankii bishii hadda aan ku jirnay oo laba sano bisha labaad ayaa laga sifeeyey intii ka bacdina ciidamadu waxay isku diyaarinayeen inay howlgalkooda sii ballaariyaan kuna sii fidiyaan deegaanka ceelbaraf iyo caadiley agagaarkaas oo dhan maantana waxaa ilaahay mahadi ah in ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo amisom ay ku guulaysteen inay ka sifeeyaan ceelbaraf iyo caadiley iyo agagaarkooda oo dhan inay cadowgii urus ka sifeeyaan oo ummadda dhibaatada iyo maaragtay hagardaamada iyo dhaqaale la-aanta iyo cabsida ku beeray ummadda soomaaliya o dhan waa ugu hambalyeynayaa guud ahaan gaar ahaanna dadka deegaanka degan oo dhibaatada badan ay soo marsiiyeen cadow waaan howlgalkan waxaan ku magacaabaynaa bayaankan waa bayaankii koowaad oo dib u sifaynta ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo amisom ay ka wadi lahaayeen gobolkaas waxaana sii wadi doonaa haddii alla idmo bayaanka iyaga labaadna waxaan kusoo saari doonaa meelaha kale oo laga sifeynayo ugus iyo ragga ka dhe oo maarata dadkaas oo ummadda soomaaliya dhibaateeyey waa ka mahad celinayaa wariyaasha waa u mahad celinayaa dadka t v-ga naga fiirsanaya iyo ummadda soomaaliya iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo amisomna waan u hambalyeynayaa aada iyo aad baan umahad
wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda soomaaliya cismaan libaax ibraahim oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa waxa uu bulshada soomaaliyeed uga digay maanta in ay ka fogaadaan kooxo dadka soomaaliyeed lacaga uga qaadanaya inay geynayaan waddanka boqortooyada sacuudi arabiya oo shaqaalanimo loogu qaadayo waxaase uu ka digay in dadkaasi ay yihiin dad been abuura oo aanay jirin cid ay u qaadayaan waddanka boqortooyada sacuudi arabiya qorshahaasna uusan jirin wakhtigan loona baahan yahay dadka soomaaliyeed inay ka fogaadaan kooxahaasi been abuurka isagoo dhinaca kalena kooxda digniinba u diray shirka jaraa-idda intii uu ku guda jiraayey wariyaashu su-aalo dhowra weydiiyeen wasiir ku-xigeenka uu kaga hadlayo arrimahan maanta oo taariikhdu tahay afariyo labaatanka bishii labaad laba kun saddeexiyo toban waxaan halkaan rabaa inaan ka caddeeyo maalmahan waxa magaalada ka socda oo laysa dhex maraya ama guud ahaanba dalka taasoo ah in si qaldan loo fasiray dad shaqaale ah oo sacuudi loo qaadi lahaa ayaan rabaa inaan wax uga caddeeyo sida aada la socotiin madaxweynaha ballanqaadkiisii hore ayaa waxaa ku jiray in ma aragtay dadka soomaaliyeed reersua shaqaaruur loo samaynayo ayadoo taa laga duulayo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxay heshiis la soo gashay dowlado ka mid ah dowladaha khaliijka qaar ka mid ah ama codsi ay weydiisatay in shaqaalo soomaaliyeed meelahaas iyo waddamadaas loo shaqageeyo runtii waxaa si dhaqsi ah arrintaas uga soo joogay dowladda sacuudiga ayaa ka soo jawaabay oo runtii soo dhaweysay arrinta ayada ahayd marka iyadoo looga faa'iidaynayo dhalinyarada soomaaliyeed gabdhaha wiilasha oo shaqa la-aanta ah aada og tihiin waxa maanta dalkeena ka jiro oo shaqa la-aanta ah dhalinyaradeeni ama boqolkiiba toddobaatan dadkeeni waxawaaye toddobaatan boqolkiiba toddobaatan dhalinyaro wa haddana ay ku nool yihiin wax hal doolar ka yar maalintii oo shaqa la-aanta darteeda marka wasaaradda iyadoo maaragtay intaasdan og oo loogu danaynayo in dadkeeni shaqo loogu abuuro ayaa shaqaalahaasi sacuudiga loogu qaadaya marka ayaamahan si qaldan ayaay u fasirteen dad magaalada muqdisho joogo oo meelahaasi dadka lacag ugu aruursanaya lacag tiro badanna qofka laga qaaday oo la leeyahay sacuudigaa laydin qaada intaan keena intaan boqolkeena intaan hukunkeena leeyahay xafiisyo loo furtay arrintaasi ma jirto wasaaradduna wax kama oga shirkadaha naftirkoodii annaga hadda aan siinay maaragtay contractiga aan siinay oo mas-uul kaha in ay dadkaasi qaadaan oo aan fursadda u siinay naftirkooda markaan weydiinay wax ay ka og yihiin malaha marka waxaa meesha ka soo baxday in dad kale oo maaragtay dadka gacan tuugaalaysanaya inay inay magaalada xafiisyo ka furteen ay lacag ka qaadayaan marka dadka soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa in arrintaas inaysan waxba ka jirin oo aan been been tahay lacagtiina eshtaa annaga dadka weli waxaan u sheegaynaa qofkii hadduu la yidhaahdo lacag baa laga qaaday waa xiraynaa haddaan idiin sheegaynaa lacagtayna cishta lacag wixii lacag oo meesha ku baxayso waxa waaye si sharci ay ku baxaysaa lacag aan sharciyaysnayn oo aan dowladda ogeyn oo aan xeer ku qornayn oo aan nidaamsanayn in laga qaadayo ma laha marka taas ayaan idinkaga digaynaa waxba kama jiraan hadallada beenta ah oo meelaha ama xafiisyada loogu furtay ee meesha wax loogu qaadayo waxaan kaloo halkan uga digayaa shirkadaha annaga ruqsadda aan siinay naftirkooda haddii arrintaas ay ku caddaato waxaan kala noqonaynaa ruqsaddii aan siinay
اوكي وقفت مركا مدن وزير البحر shaqaalahan shirkado inaad ruqso ku siisan ayaa jira dowladda sacuudiga wasaaraddeeda shaqada iyo wasaaradda shaqada ee soomaaliya ma jira heshiis aadan shaqaalahan tirada ay ka koobnaan doonaan xilliga la qaadayo noocyada ay ka koobnaan doonaan heshiis noocaasa iyo xuquuqaha kale qofka mushaarkiisii hadhow meesha markuu tago qofkii sida xaalkiisa noo ma jira heshiis noocaasa oo labada wasaaradood dhex maray xuquuqda shaqaalaha la qaadayo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa mas-uulka ah ayadaa goynaysa ayadaa ka hadlaysa ayadaa u doodaysa ilaa iyo dalka ilaa markii la qaadayo ilaa iyo dalka dibaddiisa laga geynayo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxay xafiis ka furanaysaa waddan kasta oo loo qaado shaqaalaha soomaaliya ayay xafiis ka furanaysaa xafiiska wasaaradda shaqada meesha ay ka furatay iyo safaaradda waddankaasi ku yaalla ayaga ayaa u taagan si ay u ilaaliyaan xuquuqdoodii shaqaalahaasi ay u ilaaliyaan si ay u kontroolaan wasaaraddu saddexdii biloodna mar ayay meesha ayay aadaysaa si ay usoo kontroolsho dadkaasi ayaga waxaa kaloo ayaa waxaa kaloo jira runtii dowladda sacuudiga annaga arintan oo hadda shaqaalahan meesha la geynayo boqorkiiba madaxweyne ayaa kusoo wada hadlay wasaaradda shaqada iyo wasaarad labada wasaarada shaqadana way ka way ku heshiiyeen marka waxaa wax ummadeena loogu danaynayo waay ma aha wax kale maaha runtii waxaad waxaad maqlaysaa miidiyaha ama internetyada markaa fiis ayadoo wax badan laga sheeg sheegayo oo oo dad dibadahaas joogo aan xaalka dalkeena aan wax ka ogeyn inay wax ka sheeg sheegaan dadaa la qaadayo ayaa taasa wax la yeelaya dadka ay dhahayeen oo aanan ogeyn maanta halka aan ku suganahay dadkan annagaa mas-uulka ah annagaa maanta mas-uuliyadooda na saaran annagaa xag adduunya xag aakhirna lagula xisaabtamaya annaga waxa u roon iyo waxa u daran marka maaha in annaga facebook iyo iyo iyo maaragtay miidiyaha laga hadlo oo dadkaan saas la yeelaya dadka annaga dadka annagaa dowladdu ah maanta annagaa dowladdu ah annagaana ma aragtay xuquuqdooda u doodayna marka waad ogtihiin maanta nolosha dalkeena ka jirta waad ogtihiin sida hadda gabdhaheeni ama wiilasheeni ay intay tahriibaan yeman iyo dhexdan waxa ay ku baabi'i jireen badahay ku dhammaanayaan maxay ugu dhammaanayaan shaqalaana ugu dhammaanayaan marka haddii shaqaalo shaqo loo abuuro dadkii shaqo la geena haddii wax laga sheego taasi waxawaaya qof dibadda joogo habeenkeeda doonsho ku seexanayo subxin doonsho ku soo kacayo ay kan oo ma aragtay dadka wax ka sheeg sheegaya taa annaga marna kama yeelino dadka annagaa mas-uulka ah dalka annagaa mas-uulka ah dadkeena shaqo la-aanaa haysa shaqo abuur ayaa loo sameeyey shaqaalahan la qaadayo waxaan rabnaa sanadkan laba kun lix iyo toban ilaa iyo konton kun oo shaqaale in la qaadaan rabnaa ayaan rabnaa in maaragtay ay u shaqo tagaan dalka dibadiisa inay u shaqo tagaan ayaa rabnaa kasoo baad haddii konton kun ay baxdo iyo boqol kun ay baxdo meelaha shaqo ay u tagaan mid kasta boqol doolar oo dalkii usoo familigii usoo dishado waad garan kartaa qofkeena noloshiisiisa ay u taagan tahay marka wixii kaloo xuquuqda oo shaqada markaasi ay ku jiraan ay la kulmaan annagaa maaragtay wasaaradda u doodaysa dowladdaa kala hadlaysa wax kasta dowlad ayaa wasaaradda ayaa ku taagan waad ogtiin hadda dadaa tahriiba intay tahriibaan ay meesha tegahayaan oo ayagoo badaha ku dhammaanaya ama meel kasta ku dhammaanaya ayaa tegaya marka haddii dowladda ay shaqo u raadinayso oo shaqadaas ay ku kontroolayso maxaa maxaa ceeb oo ku jira marka taasi waxa waaye ma aha wax oo ma aragtay been dadkii meelahaas la wareegaan waay dadku waxa waaye shaqaa loo abuurayaa shaqadaasina waxa waaye xuquuqdoodana wasaaradda shaqada ee arrimaha bulshada ayaa u doodaysa haddii ilaa yidhaah
heshiiska hadda shaqaalaha lagu qaadayo ee dadka sacuudiga ugu geena ma heshiis cusub ah oo hadda dalka soomaaliya iyo dalka sacuudiga gaayo mase heshiis hore u jira
ma arrintan waxa waaye heshiis cusub oo hadda baa runtii hadda la soo gaare waaye runtii waa heshiis aada heerkiisa u sareeyo waay boqorka iyo madaxweynahan ay kusoo wada hadleen labada wasaarood ay ku kala sixireen waay waa heshiis ma aragtay hadda lasoo seexayo sidaad ogtihiin ballanqaadkii hore ee madaxweynaha ayaa ku jirtay in dadka shaqo abuur loo sameeyo
اوكي وقت المكان وجه المحاس لها واكن تأييغ حلقي بلا جاري إن ما أنت مجال المقتصر إن العقل يقول صدر باسبور الدم لقى أدول إلى السعودية لأنه قادة سبب كاس الشركة دي إذوك أتسيسين أندراس كو آدم ديانين تهوشاني مجرى وقتي أتلادين هوشان بصور لميه
weli barnaamijka lama daahfurin markii barnaamijka la bilaabay waa in wasaaraddu ay daahfurtaa oo miidiyaha ka sheegta ayaga oo shirkadii oo iska jira oo ay sheegaan waktiga ay shee- sheegaan goobaha la tegahaya ay sheegaan taas ayaa ka horeysa marka dadka waa ka hordhacaya niman ma aragtay dadka yacni ma aragtay si qaldan lacag ugu qaaday ayaa jira oo dulaaliin ah marka dadkaasaan ugu dhigaynaa wasaaradda wasaaradda shaqada iyo shirkadii ay ay ku heshii kontraadkan ay siisay ayagoo isla wadi jira ayay daafur ayaa la daafur doonaa waa la bilaabi doonaa ma noqonayso wax laga qaranayo ma noqonayso waxa intaasoo dhan ka horeey waxay tahay heerkii dad dalka dadkan lagu dhaqi lahaa ayaa ka horeysay kaasi ayaa hadda gebagaba ah waxaa boolisiga naftirkiisa ayaa rabnaa inaan golaha wasiirada aan duynaan rabnaa haddii ilaaha yihahdo oo maarata golaha oo- oo- oo- oo meesha aan ka hadsada ma noqonayso wax intay meelaha shirkada intay tagtagaan oo iska qaadayo dadkii sida baradda gaari la saaray oo kale meel lagu daadanaya ma noqonayso waxay noqonaysaa wax ay og yihiin dowladda oo dhan ay og yihiin ay noqonaysaa oo wasaaradan ay mas-uuliyaddeeda qaadayso oo oo ayay noqonaysaa ma noqonayso wax ma aragtay een, een- een- een si sahlan lagu qaaday ma noqonayso arrintaasi marka way jirtaa shaqaalo waa la qaadayaa si sharciyaa lagu qaadayaa maaragtay ayadoo maaragtay xeer iyo nidaam iyo qofku waxa uu qaadanayo oo iyo waxa uu uu og yahay oo raalli ka yahay la ilaalinayo caafimaadkiisa iyo wax kasta la ilaalinayo ayuu meesha tagaa wasaaraddiisana iyo safaaradda safaaradda waddankaasina markasta ay kontroolayso oo ay joogto oo ay kor taagan tahay xaaladiisii la socoto waan ognahay taas ayaa maaragtay ayaa samayn doonta wasaaradda haddii ilaah yidhaahdo dadku way dhibaataysayeen dadka soomaaliyeed wayna kala duwayeen dad baa sharaf axmed isku jiro oo aan waxbaan dadna guryo ay leeyihiin aba kiray degan yihiin oo waa qof caadi noomada marka dadka la qaaday oo dadka aadka barabta u yaraa oo dadka normalka ah ayagaa joogo meelaha guryahooda haddii aan raacsano qofka shaqaalaha la qaaday waa dhaqaala laga rabaa dadkii hore ay baxayaan wasaaraduna dhaqaalay qaadaysaa lagu geelayaa mase wasaaradda ka bixinaysa waxaa ku dhacay waxa waaye aan horta dadka la qaadayo qof kastoo soomaali oo oo dhalinyaro oo rag iyo dumar rag iyo rag iyo dumar isugu jira oo shuruudihii la rabay buuxiyo ayaa baxay kan asaasa kan asaasa mid qof kasta weli si cadaalada ayaa loo qaybsanaya haddii ilaahay yidhaahdo maamul goboleedadii iyo gobolka beerde dhammaantooda si ayaa waa loo qaybinaya ma noqonayso wax la qa- wax maaragtay dhinacna loo badanayo ma noqonayso wax la garanayo ma noqonayso marka midaan waxaway annaga qof kastoo shuruudahaasi buuxiyo oo soomaaliya oo shuruudihii markaas lagu qaada buuxiyo ayaa ayaa ayaa la ayaa la qaadaya
اوكي وقت ما دام الجيران شكل اساسا كنت معناها قدرات اساسا حد الحضر ذا ايجي مادين كوزارة هل يقول مباعتين ومدبا كشين كورا تبلغ عدتين الشركة دي اساسا ارمها حد ما كانت بارك ووين اتك تاعي ضد الدولان تبعي كل شيء ده ان اي كسر عدان شركة ضوء kasto ana jeclayn inaan shirkadada qaarkood magacooda aan sheego laakiin inay shirkada ka socdaan shan boqol oo doolar iyo baasboor in qofka laga helo
midda aan ku- ama shirkadta ka socdo ama yuusan ka soconin aniga waa kuu sheeg weli wax go-aan oo ay ka soo baxay middaasi oo lacagta laga qaadayo qofka shaqaalaha la waa qaadayo ogaal maayse arrintan inay shirkaduhu ka dambeeyaan ma baaqeen shabaab baana shirkadaha waa la fadhiisanay waa u yeenen waa weydiinay waxba kama uwanaanin annaga markaada shirkadaha dhihi mayno shirkadaha ka dambeeya dhihi mayno arrinta waxaa ka dambeeya dad been abuur samaynayo oo ka faa'iidaysanaya ma adri dadka sidaasi oo waxa u qaadanaya dulaalin oo dadka gacantuugalaysanaya dadkaas ayaa ka dambeeya dhihi kara shirkadaha waa isla soconaa waa la weydiinay waxay ka ogyihiin mala waxaa rabaa in arrinta la qaldaa rabaa la madax abaabiyaa rabaa marka waxa waaye ma aha kow madeeri kale waxa waaye qofkan een, een, shaqaalaha markii loo qaadayo ama markii lacagta keen leeyahay yaa yidhi keen lacag qofaa lacag qof keen dhahaya waa iska siinaya si dadka ayaga naftirkooda amada aada moodaa inay wareersan yihiin war lacagtaani ku bixi meel ogyahay ku bixi wasaaradda arrintan lacag qaadasta wax ay ka og tahay mala weli lama soo saarin lacagta qofka laga qaadayo lama soo saarin waxa waaye dadkan dad shaqaalo loo wado waaye oo shaqaalo loo qaado waaye lacagtaas lacagtaas laga qaadaya weli wasaaradda iyo la isma dhihin ma fahamtid lacag badan oo dadka hadda ay ku baxaysana ma laha oo maaragtay hadda lagu bixin karana ma laha marka waxa waaye taasina wasaaradda weli go-aan kama soo saarin waan laga soo saarnay qofku waxaa laga qaadayn waa laga soo saari doonaa iyo wixii oo tafatiran qofka xaaladda siday tahay shuruudihii iyo wixii ayagoo taf- tafatiran oo mugdi aan ku jirin ayaa la soo saari doonaa wixii intaasaan ahayn waa been dadku wax looga cunayo
okay wixii dhinaca kale marka aan ka fiirino maanta soomaaliya marxaladda ay dadka ku siiyaan loo jiro marka dadka la rabo in sacuudiga la geeyahay maxaa loo waayo mise waxay isugu jiri doonaan qaybaha kala duwan ee aqoonta matalan injineer dhakhtar nin macalina hooyo nadiifisa ah maxaan ku dhahdaye nin fuundi ah nin maxaan ku dhahdaye alxaanka u yaqaana nin guryaha dhisa oo fuunda waxyaabahaas macnaa miyay isku jiri doonaan mise waxaa jira hal nooc oo keligeed oo macnahaas dadka loo qaadayo haddii ilaahayda maalmaha soo socda waa caddayn doonaa dadka oo maaragtay la rabo waa caddayn doonaa maaragtay xirfadaha la rabana waa caddayn doonaa maalmaha soo socda ayada markaan daha furayno barnaamijka la furo ayaan caddayn doonaa mar labaad inaan ka hor dhaco mar labaad barnaamijka waa la caddayn doonaa marka ilaa laga caddaynayo ayaa dadkii maaragtay in meelahaas qof baa laleeyahay shaqaa lagu qaadaya lacagna waa laga qaadaya shaqada loo qaadaya maxay tahay ma injineera ma nersa ma darawala ma injine- ma- maxay tahay ma garanay lacagaa laga qaada war waxaas wax jira maaha qofku wixii lagu- waxa lagu qaaday waa la caddayna wasaaradda weli ma aysan caddaynin waa la caddayna barnaamijka markaan daahfurayn ayaana la caddaynaya xirfadaha la rabo iyo qofku waxa lagu qaaday waa la caddayn doona ma noqonayaan wax la qaranayo ma noqon doonaan haddii ilaahay yihahdo okay ugu dambeynta marka maadaama aad tahay eh, mas-uul ka mida mas-uuliyiinta wasaaradda shaqaloojinta ujeegeedii aad tahay hawshaana eh, idinku ay toos idin ugu dhacayso arrintan aad arkayso in eh, waxoogaa ay keentay walaahow dadka dhex maray waa maxay marka waxaad hadda aad usoo jeedinayso shacabka soomaaliyeed ma hadii hadda dee kulley dadka dadkan oo maaragtay lacagta laga aruursanay ayaan aad uga xunahay shirkadaha iyo wasaaradda shaqada way wadaan dhawaana ba- waa la daahfuri doona arrinta marka dadweynaha aan- aan- waa soomaaliyeed waxaan aan aan aan aan u sheegi lahayn inay sugaan intii laga shaacinayo barnaamijka shuruudihii iyo nidaamkii laga soo dejinayo inay sugaan ayaan ka codsan lahayn inaysan ka hordhicin waxaysan ayagu ogeyn aysan lacag ku bixinin shirkadaha iyo wasaaradda ayagoo warajira ayay soo saari doonaan wasaaradda ayaa soo saarayso ayadoo maaragtay een, ah, oo barnaamijkii ama qorshihii ama ah, ah, jadwal ayadoo jadwalaysan oo tafatiran meelihii la tegayo sida la isu diiwaangelinayo shuruudaha waxa ay yihiin xirfadaha waxa ay yihiin ayadoo kale ayadoo kale tafatiran ayaa la soo saari doonaa marka dadku waxaan dhihi lahaa yaanan lacagtiin yaanan lacagtiin ku ha ku bixina meelaha beenta dulaalinta oo beenta lacagta ku aruursanayo magaca wasaaradaha magaca wasaaradda ama magaca shirkadaha isticmaalayo oo ka been sheegayo yaana lacag ha iska siinaan lacagtiin waa been waxba kama jiraan wasaaradda iyo shirkadaha weli arrinta ma daafurin waana la daafuri doonaa dhowaan haddii ilaah yidhaahdo
dhalinyaro soomaaliyeed ayaa waxa ay ku jiraan xabsiyo ku yaala wadanka indiya in muddo ah iyadoo dhallinyaradaasi ay xaalado kala duwan ku haystaan xabsiga ay ku jiraan waalidiintooda qaarkood oo la soo xiriiray radio muqdisho ayaa waxa ay ka dalbadeen dowladda soomaaliya in eh, caruurtooda ay gacan ka geysato sidii xabsiyadaasi looga soo dayn lahaa wariyahena cabduqaadir yuusuf irshaad ayaa mid ka mid a waalidiinta waxa uu eh, ku- eh, kula xiriiray ama uu ku waraystay qadka telefoonka agow wiilkaani ti annaga mar baa la waayey mar baa la waayey muddo laba sano ah wiilkan waa la-aan jirnay meeshuuna ku xiraan jiray meesha marka uu ku xiraan jiray annaga waa ilaahay baan iska kala saaranay wiilkan dad badan buu uu la xiraa oo la maqnaa asaga sideed iyo labaatan nin oo asaga kamid ahaa aa la qabtay oo asaga lala qabtay sideed iyo labaatankaas nin oo ku jiray mar dambo laba sano uu naga maqan yahay uu kadib telefoon habeen naga soo wacay annagooda dhimasho isaga tirinay oo kii allaba isaga tirinay markaas marka una soo wacayna waan fiicanahay oo xaaladeyda way iska fiican taha buu la yidhi marka annaga sidiyaan isaga rajo qabnay wiilka waxyaabo badan oo iska taban jiray oo iska taban jiray oo iska taban jiray annaga hadda waxaan meesha ka qaadi karno ma aanin jirin abow oo annaga aan samayn karno niman badan xitay lacagaba way naga qaateen oo marar badan lacagab baa la been abuura baa nalaga qaaday oo mar laba kun mar laba kun iyo shan marba waxbaa nalaga qaaday oo nin oo jooga meelahanayto tiraab gobolniga la dhahayo ayaa naga qaaday oo dowladii waxba ka tirsaneen oo shaksi meesha fadhiyo ah waa la dhihi jira lacagtaas soo gudbiya lacagtaas baan sidai ku gudbi jirnay oo ku dhiibi jirnay lacagtaasay kale meeshaas laydooy marba oogin jirta oo marbana looga cuni jiray waxna looga qabtay lacagtiina ilaa hadeertaan ma aana arag wiilkiina meeshii uu nooga xiran yahay niman badan oo dadkaas kamidana oo meesha oo dadkii dhalay ay joogaanna waa iga wada joogaan waxaan rabnaa cabasho inna loo qabto oo miyaho nimankaasayta cabasho ku saabsan oo dowladda ah ay nolol fara gashato oo nimankaasayta ay dib naxariis ay u furto ay fiiriso nimankaas aboow waa tahay wiilkan hadda la xiray ee, dhibaatada ay ka muuqato ee, wadankaasi hindiya xabsiga ku yaala ku jira yaa kuwa heliya oo kale oo soomaali ah abuu waxaa ku heliye wuxuu ii sheegay wiilkaasayta inay boqol iyo labaatan wiil ay yihiin oo meesha ku xiran oo xabsi ay ku kala jiraan boqol iyo labaatankaas hadda dhan wiilah wuxuu ku dhintay wuxuu cudurka malaariyada uu u geeriyooday wuxuu yidhi wiilkaasayta dhakhtar baa la geynayaa baa nala yidhi kadibna wiilkii meegaha nalagu soo celshay yidhi oo dhintay waa tahay ee, wax maxkamada oo lasoo taagay ma jirtaa ee, xiritaanka kasokow ee lagu eedeeyay burcadbadeednimada dhallinyarada way jiraan abuga maxkamado badan baa nala soo taagay yiri wiilkaan iga dhashay maxkamadahana wax oo yani marba maxkamada waa nala keenaa wax dareemo iyo wax doodaha markii aan weyno wax nabadooda aan weyno waa nala celshaa xabsigii baa nalagu celshaa dhowr jeer maxkamada waa nala saara buu yiri shalaydan baa u dambeeyay hadda maxkamad baa la saarayay inaan deertaan wararka markii idiin soo sheegayay maxkamad baa la saarayay marka haddana waxaa isleeyahay xabsigii baa isaga celshay oo meesheediyaa ku laabtay yiri haddana waa tahay marka wiilka goormaa kuugu wardambeyso oo aada ismaqashaan abooyinka hadeertaan waxaa igu dambeeyday muddo laba bilood hadeertaan ay kasoo wareegtay hadalkiisa aa igu dambeeyday kadibna hadalkiisa ma aanan maqlin wiilkaas waa tahay ee, wiilka hadda xabsiga uu ku jiro ka waran iyo nolosha halkaasi ka jirta ee dhabta ee isaga iyo dadka kale ee dhallinyarada ay kuwa heliyay abooya nolosha meesha ka jirto nin xabsi ku jira noloshiisa waa taqaanaa noloshiisa abooy macaani macaan kaaga sheekeyn karo wiilka waxyaabo marmar ay ahayd taa lagu soo diro waxyaaba dhihin jiray marka dad baa loo marin jiray dadkaas markii loo mariyo waxyaabahaas inta wax oo macnada lagama soo gaari jirin wiil hadeertan siyaabaha uu sheegayaan abooy macaani nolol qalqeela ay tabanayaan sicedeen hadeertan labada mid kamid sakaraada baa nagu jiro wiilal afar wiila oo waxaa hadeertaan oo xabsiga dhextaalay dheheen oo sakaraada oo caawa may ka baxaysaan masaareen dambe aan isdheheen oo meesha turugtaasa oo wax wax u qabanaa aysan jirin annagana waa dabanaa lay dheheen oo dad dad dib isku xiga aan nahay ay dheheen labada wiiloo meesha ku xanuunsan yahay wiilal cudurka oo malaariyada iyo ay qabaanaa la yiri wiilasha dad xabsiga ku jira bay dhaqadeen abuu waa iska rafaadsan yihiin la yiri marka wallaahi bilaahi wuxuu yidhi ilaahay baan aan reeladaan ay noogu noqon tahay cid kaloo reeladaan aan u dirsanana ma ay jirto annagana sidoo kale tahay ilaahay bay annagana reeladaan noogu noqon tahay dhallinyaradaasi hadda burcadbadeeda lagu soo eedeeyey ee wadankaasi hindiya ku xiran oo wiilkiinu uu qaybta ka yahay ee, xagee baa laga soo qabtay ka hor inta aan ee, xabsiga hindiya aan la geyn adeega waxaa laga qabtay xeebaha soomaaliya laga qabtay wiilashaasayta wiilashaasayta wiilal xeebaha soomaaliya laga qabtay ay ahaayeen annaga wiilkeenaan burcadbadeennimo kuma aanaan ogeyn inuu kamid noqday iyo inuu barnaamijyadaas ku jirana ma aanan ogeyn aniga waa la qabtay nin baa ii soo sheegay galab goobaha kamid a oo muddo ay kasoo wareegta hadeertaan lix sano ay kasoo wareegta ay tahay waa tahay wiilka markii la qabanayey ee, lagu eedeynayay burcadbadeednimada xagee baa laga qabtay ma noo sheegi kartaa wiilka xeebaha soomaaliya iyo iyo dadweynkii hindiya udhexeeyaa laga qabtay wiilka meeshaas buu joogay asagoo kaluumaysato wuxuu kamid ahaan jiray waagii hore kaluumaysato uu ahaan jiray xita wiilka oo dad kaluumaysato ah oo markii dambe oo sideed iyo labaatankaas nin ay yihiin oo kamid ahaa asaga waa tahay deegaan ahaan marka xagee buu ku sugnaa isaga shaksiyan ka hor inta aan ee, burcadbadeednimada lagu eedeyn ee aan gacanta lagu dhigin asaga deegaan ahaan wuxuu ku sugnaa horta marka hore wiilkan xamar uu joogay xamar asaga uu jooga kadib niman oo aan wax isku nahay oo qaraabo nahay oo wuxuu ugu tegay magaalada xardheere marka wiilka meeshaasii niman ayaase asaga kamid yihiin oo ka ambabaxeen ay meeshaasii ay kalluun ka aadeen kadibna wiilkii waa la qabtay aan maqalnay abuu wiilkii waa la qabtay oo wuu xiran yahay baan maqalnay aniga markii kabacdina waan ka samarnay oo ay heerto waxyaabahaasii waan ka calan xiranay kadibna barnaamijkaanaan maqalnay hadeertaan oo soo hadlidda ah asagoo nala soo hadlo nagu dambeeyba annaka oo dhibaatooyina ka badanaya annakan aanaan wax u qaban karin dhinaca safaaradda ee dowladda soomaaliya ee waddankaasi hindiya wax tabashooyina oo aada u gudbiseen ma jirtaa oo la xiriirta kiiska eedeynta loo jeediyey wiilkiina ee ah inuu burcadbadeed lagu soo eedeeyey abo wiilkaanay taxdeen dhexdaasa buu ila soo hadlay markuu ila soo hadlay wuxuu yidhi safaaradda dalka hindiya ku taal oo soomaaliya ay leedahay ayaa noo imaatay oo dhahay markay noo imaatay hadda muddada oo in sheegayo waa muddo hadeertaan bil ay ka soo wareegtay markay noo imaatay waxayna dhahday waxay aheeto waa dembiga kirta oo burcadbadeed inaad tihiin kirta burcadbadeednimada kirta markay ayna dheheen waxayna dheheen marka burcadbadeednimada aan garatay kadibna dalkii miyaa lagu maxkamadeenaa dalkii miyaa laidin celinaa waa tahay marka safaaradda ka sokow arrintan la xiriirta burcadbadeednimada ee lagu soo eedeeyay dhalinyarada iyo waxa ay safaaraddu aragtiyan ay idinka tiri maxkamadda markii la hortegay ee eedeynta loo soo jeediyey wiilasha maxkamaddu maxaa xukuna oo tallaaba oo ay qaadatay oo kiiska la xidhiira dhalinyaradan ah abo wiilkaan aniga horta wiilkaan baan ka wareysaa meesha wiilkaan wax xukun ah oo nalagu fuliyey oo intaasaad ku xukumintihiin nala dhahay ma jiraanoo yiri maxkamadda wiil kasta waa nala soo istaajiyaa markii nala soo istaajiyana kadibna waa lasu keena ceshaa waxaa nalagu ceshaa meeshii aan ku xirreyn aa nalagu ceshaa meeshii miyaan isaga laabanaahu yiri hadda safaaradaasiisa u tagtay oo oo la hadashay safaaradda laba jeer miyaana saddex jeer camal ay u tagtay oo meesha isaga daba laabatay ugu dambeys waxayna tiri yiri dembiga qarta ayna tiri yiri dembigiina waa aan garanay oo dhan waa tahay marka markii aan kasoo tagno arrinta safaaradda dowladda waddankaasi hindiya mas-uuliyiintooda wax dad ah oo aada la xiriirteen ma jirtaa oo aad kala hadasheen kiiska dhalinyaradan burcadbadeeda oo wiilkiina uu ka mid yahay aboowe wax noo gudbiyo waan weyne wax noo gudbiyo oo nimankaasayta ku saabsan oo hadal ah aniga oon xeeg aheyso aan weligeen inta meel aan tagnay oo aan la hadalnay niman oo ku saabsana ma jiro hal ninaan la hadli jirnay oo la yidhaahdo hiraab gobollibe ninkaasna wuxuu ahaa niman baa qabanabaa loo qabanaya ayuu lacag nooga qaadan jiray ilaa hadeertaana oo lacag nooga qaataa lacagta uu idinkaga qaato ma- muxuu idinku macneeyey ninkaas ninkaas wuxuu noogu macneeyey in nimankaasaysa qareemo loo qabanayo oo loo doodayo oo niman dooda ay socoto oo yacni oo qareemo ay meesha joogaan buu noogu sheekeeyey ninkaasaysa wiilasha xitay markii ay soo xariiri jireen kadibna annaka wax oo yacni oo macnaa oo ninkii ay sameeyey ma jiraan nimankiina sidii ay ku xiran yihiin lacagihiinana sidii nooga noqnaayeen annaka waa tahay ka waran marka hadda rajada aad qabtaan ee ah in wiilashaasi ay dib xorriyadooda u helaan ee dowladda hindiya ay ku eedeyshay burcadbadeednimada abuurashaasayta annaka horta rajo horta waa tii alle rajo sideedaba waa midda ilaahay agtiisa taallo rajo oo annaka annaka hadeertaan nimankaas aan ka qabnaa oo aan dheheenno inna loo dacwoodo oo dowladda inta dacdo oo yacni dadka hadda ninka ayaa hore sagaalka nin ka soo daayey waxay eeto oo social ka keenay waa nin wasiir oo dowladda ka tirsan waxyaalo badanoona ballan qaaday waa maqlowda oo dhahay ay eeto niman badan baan soo deenaya oo dalal badan ku xiran inaan u tago xaladaadka nimankaas u soo daayay burcadbadeed ay ahaayeen marka hadda barnaamijkaasna waa dhammaaday abumacaane ninkaas inta nimanka u tago oo soo kormeero oo xaaladiisa nala socdo oo yacni xusee waa tahay marka hadda oo aad ila hadlayso maadaama rajada ilaahay aan laga quusanaynin idinkana ay hadda idinku taagan tahay kiiskan la xiriira dhallinyaradan ku dhibaataysan waddankaasi hindiya oo wiilkiinu uu qaybta ka yahay kooxihii lagu soo eedeeyay burcadbadeeda ee dowladda hindiya ay maxkamadaysay maxaa baaqa oo aada u jeedinaysaan dowladda dhexe ee soomaaliya iyo mas-uuliyiinta dowladda ee iyagu u xil saaran arrimahaasi ee ku dhegeysanayay haddii dowladda waxaan u jeedinaynaa dowladda annaka waxaan nahay muwaadiniin soomaaliyeed baan nahay wiilasha halkaas ku xiranna waa muwaadiniin soomaaliyeed waxaana laga rabaa qof walbaba muwaadinkiisa asaga uu ka maqan yahay dowladda waxaan ka rabnaa soomaaliyeed oo sabab kale inay nimankaasaysi ay nagala hagaagto oo nimankaas ay jiha noo furtay jid noo furtay oo nimankaasaysi ay gasho barnaamijyadooda iyo qaabkooda loo geli karo oo ay fududey karaan ay u fududeeyaan
waa tahay dhegeystayaal guud ahaan barnaamijkii dhacdooyinka maanta caawa inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka intuu socday waxaa soo saaristiisa gacan iga siiyey cabdiqaadir yuusuf irshaad iyo sidoo kale cabdulaahi muxidiin codka aniga warcadee barnaamijka waa idin la socodsiinayay waxaa farsamaynaya maxamed cabdi intaan mar kale kulmayna hadduu eebaydnoo dhammaantayda waxaan idinkaa teganaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu